waxaa haatan idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadda iyo daadadka ka jira soomaaliya gaar ahaan waxaa barnaamijkan ku waraysan doonaa doktor salaymaan cabdi cali oo ka howlgala cisbitalka weyn ee magaalada beledweyne oo inta badan dadkii magaaladu ay ka barakaceen ku soo dhowow barnaamijka doctor salaymaan waan dhowahay waa mahadsan tahay waan dhowahay waa yahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga cisbitaalka weyn ee magaalada beledweynena waad ka howlgashaa guddiga dhakhaatiirtana waa ka mid tahay xaaladda caafimaad ee guud ee magaalada beledweyne hadda ka taagan ama magaalooyinka kale ee dadka xooggiisu ay ku barakaceen ayaan jeclaan lahaa bal inaad ku bilowdo
bismillah waa mahadsan tahay walaal waa mahadsan tahay sida aad la socoto magaalada beledweyne maalmihii lasoo dhaaf waxaa ka bilowday fataha aad u balaaran oo ah webigii shabeelle xilli dadka ay hawlooyinka ka watan biyaha bilowdeen dadka intooda badan way baxeen magaalada waxay ka baxeen waxay u baxeen banaanka magaalada dadkii markay baxeen korna raba kaga yimid hoosna biyiya kasoo barakiciyey marka dadkii waxay u baxeen magaalada banaankeeda inteeda badan xaafadaha waaweyn sida kooshi iyo xawataas iyo gundaweyn iyo howladaad inta way baxeen dad yar oo number yar ahaa magaalada ku haray numberka yaroo harayna waxa weeyaan interdisplacement isaga dhexdiisa isku qaxay oo maxaan ku rahda qoysba qoyskii kale uu isleeyahay gurigiisa uu ka wanaagsan yahay ama meel balxad saaray ayuu kusii qaxay laakiin dadka intooda intooda badan way bixin ilaa dad laba boqol oo kun maxaan ku rahda ka badan ayaa maxaan ku rahda isheeg magaalada ka barakacay dadkii banaanka markay tageen banaanka xilli roobadaa lagu jiray webiga waxaa soo soo baxay ayadu ay roob roobka da-ayaan marka roobkiina koray kaga da-ayaan dadkii ma haystaan guryo ay galaan baxa iyo ay haystaan ma haystaan alaab material ay isticmaalaan oy wax ku hagaajistaan ma haystaan musqulo ay galaan ma haystaan caafimaad daradana waaba ay tan ugu sii daran oo qofkii xanuunsada meel la geeya ma laha kii maanta dhaawac gaaraa meel loo soo qaado ma laha oo isbitaalka weyna looma soo qaadi karo biyihii meel loo soo marsiiyo ma laha waa arrin aad complicated u ah oo xaalad aad cariidi u ah dadku ku jiraan annaga maadaama aan nahay marka aniga waxaan ahay guddoomiyaha dhakhaatiirta gobolka hiiraan waxaan resource mobilize ku sameeyey ama aan abaabulay dhakhaatiirtii waxaan isku daynay inaan dadki ka daba baxno oo meesha ay tageen aan soo qiimayno baahida ka jirto iyo waxay baahan yihiin waxaan ogaanay dadka inay caafimaad darro caafimaad darro xoog leh hayso meesha ay joogaan inaysan mataqaana heli karin xabad barastamool aysan heli karin inaysan heli karin qofkii dhaawac gaara meel yani lagu sameeyo minor surgery macnaha qalliimadii yararka xataa ama tolmadii dhigjoojintii meel lagu sameeyo inaysan dadka heli karin waa garta marka magaalada dabcan boqol kiiba sideetan sida aad sheegtay dadku waa ay ka carareen oo meelo kale ayay u barakaceen oo banaanka magaalada iyo deegaano kale ah wax gargaar caafimaad ama gurmad caafimaad iyo adeegyo caafimaad oo ay heleen ilaa iyo hadda ma jirto miyaad leedahay dadka intooda badan wax gargaara oo ay heleen oo maxaan ku rahda annaga goobtaasaan furnay way jiraan mobile clinic waxyaaba yarar oo hadda la bilaabi rabo oo hay-adaha hadda bilaabi rabaan way jiraan hay-adaha maxalliga oo magaalada jooga ay bilaabi rabaan laakiin goob oo healthy center ah oo shaqaynaysa oo meesha isku taalo oo ama qofkii maxaan ku rahda dhiigbaxaya ama qofkii dhibaato haysta loo qaadaya ma jiro qofkii annaga isbitaalkaan joognaa inta badan markii ay qof dhibaato ku timaado oo xanuun culus ku yimaado ama hooyo dhali waashay oo isku xiranto oo dhib la kulanto sometimes waxaa dhacaysa in cagaf lagu soo loosoo kireeyo oo cagaf dusheeda lasoo saaro cagafkaas ay keento isbitaalka ay keento weyn doctor salaymaan maadaama hay-adaha gurmadka iyo dowladda soomaaliya iyo dabcan dee dalalka qaarkood sida turkiga ay sheegeen inay gurmadka qayb ka qaadan doonaan wax ilaa iyo hadda dawooyin ah ama adeegyo kale oo caafimaada oo dadka loo fidinayo oo aad hesheen miyaa jira annaga isbitaalkaan waxaa soo gaaray adeeg isgu ah adeegan lagu talagalay waxyaabahan daacuunka calashuran soombiyeedka lagu talagalay oo ah kalibooyin iyo waxyaaba lamid oo wasaaradda federaalka naga soo gaaray way jiraan mid laakiin sidaa kuu sheegay dadka meesha u barakaceen ilaa iyo hadda goob caafimaadoo weyn oo shaqaynaysa oo dadkii haloo rishaargareeyo ama ma jirto sometimes waa laga yaabaa hadda dad waxaa jira taski force oo hadda howlwada oo ah dadka deegaanka iyo hay-ada isku jira oo hadda raadinaayo site identification samaynayo meelihii mobile keliina laga samayn lahay oo meelo maaragtay tiimim caasimad la geeyo wax noocaas qorshe noocaas hadda wuu jira laakiin ilaa hadda ag wax oo hadda aan la soconnaa ma jiraan waa garta meelaha aad aad booqateen waxaa ka mid ah deegaanka ceel jaalle oo dadka ugu faraha badan aan filaya inay hadda ay ay ku sugan yihiin dadka gaar ahaan dee fatahaadan iyo biyaha iyo waxyaabahaas een, ka barakacay dadka ma la sheekaysateen waxyaabaha muhiimka ah ama ay u baahan yihiin waa maxay marka laga hadlayo dawada ka sokow yani markaan ka hadalno dad dhibaato haysata oo oo ka soo kacay guryahoodii oo aanan agab aanan wadan aqalna aanan wadan roobna oo korkaga da-aayo hooshada horexna ku socoto waa dareemi karta oo haddana hal meel iskugu yimid oo ah bulsho kala duwan iyo baahi kala duwan intaba mataqaana ila ay la xiriirto waa dareemi kartaa oo aan musqulo haysan Eh, hadda way jiraan hay-ado bilaabay xagga livelihoodka ama u bilaabay way jiraan oo water tracking samaynayo iyo food distribution wa- waxyaabahaas way socdaan oo waa la bilaabay already Eh, habay ma- eh, ma- eh, habay yaraadaana laakiin waa la bilaabay hawshaas oo hadda water tracking way wada maamulkaa wada iyo hay-ado iskaashadan food distribution si kale waa la waa arayay shalay iyo darab eh, dad, eh, raashin la qaydinayo oo loo qaydinayo oo dadka eh, dhulka ku jirta ama soo qaxay Mm.
Eh, laakiin markii loo fiiriyo markii loo fiiriyo ummadda meesha joogto yani waxa hadda la wada wax ku filan waxaa isleeyahay gacantaas gacan- gacan ka badan dadka ay u baahan yihiin adeeg intaas badan u baahan yihiin dadkii ma haystaan eh, shalka ku filan ma haystaan musqulo ku filan ma haystaan haddii la yidhaha boqol musqulood ha la qaybiyo boqol musqulood em, saddex boqol oo kun oo boqol oo kun oo qoys maxay ka- ka gaaraysa waxba kama gaarayso marka roobabkiina weli way socdaan miya hadda ya roobabka hadda way socdaan Eh, hadda aan kula hadlaayo roobku wuu soo madow yahay hilaac wuu muuqanayaa waxaad umalaysaa in hadda expectationka laqaba rajada laqaba hadda maxaa imaan doono ayaa la rajaynaya ilahay baa ku cilmada laakiin imaan doono ayaa la rajaynaya wax cabsi ah oo ilaa iyo hadda aad ka qabtaan miyaa jira in een, cudurro ay ka dhashaan fatahaadan of course dacaa waa dhici karaan waa isleenahay ilaahay baa ku cilmile laakiin ekano yani ama sida looga bartay eh, haddii dadka ay isku yimaadaan oo meel ay wada yimaadaan waxa- waxyaabaha ugu badan inaa carbon disease waxaa loo yaqaano ama cudurrada mataqaana xagga biyaha ka yimaada biyo aan sax ahayn dadkiiyo mataqaana meel isku yimid musquliyo mataqaana meesha musqula ahayn waxyaabahaas dhan waxaa laga yaabaa cudurradan shuban biyoodka inay iska bilaawdaan Ah, ama maxaan ku dhadaa dadka eh, endemic malaria malaria ay dadka ay maxaan ay kacdo Eh, waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha hadda eh, eh, laga baqaayo waa inay yimaadaan haddii loo soo laabto doctor safari ama dadka ay kusoo laabtaan xitaa biyaha intay baxaan guryaha kusoo laabtaan waxyaabaha ugu badan oo laga baqaayo waxay tahay ambirika oo maaragtay ay nigaadaan waxaan ku ahayd oo waa taas ayaa mataqaana ah ee wax aad looga baqaayo Eh, insha allah hadii la yihaaho waana dadaali doonaa dadka u baahan wacyigelin badan u baahan iyo waaya ay bulshada haddii ka kaashatana kolley wax isle wax laga hortegi karnay tahay marka wacyigelintaas ma bilowdeen si dadku mararka qaarkood eh, dhibaatooyinkaas cabsida laga qaba ee cudurrada inay dilaacaan wax wacyigelina oo aad samayseen ilaa iyo hadda miyaa jira oo adiga iyo dee dhakhaatiirta kale ee gobolka way jiraan annaga oo keliya maahan kooxo caafimaad oo kala duwanoo badanaa jira howla hay-adaha hadda bilaabeen wacyigelin la xiriirtay maxaan tirada isha waxyaabaha nashinka la xiriirta oo nadaafadda la xiriirta hadda wa- way bilaabatay Eh, annagana waan ka qayb qaadanaa haddii ilaaha idmo ay rab waxaan jeclahay qolooyinka kale maamulka iyo dadkaas kalena kulli in ayagana mataqana maxaan tirada barnaamijkaas ay sii xoojin doonaan si looga badbaado eh, cudurrada faafa ee ma shambiyad si looga badbaado insha allah Eh, dadkana maarata nadiif hadday helaan waxaa yaraan doona eh, number six incident numberka soo dhici doona wuu yaraan doona hadii laa yidhaaho waa saas
waaya marka ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo wax xiriir ah oo idinka iyo een, mas-uuliyiinta ka socda dowladda iyo maamulka iyo hay-adaha caalamiga aad leedihiin miyaa jira oo arrintan aad uga wada hadlaysaan mise cid kasta iskeed ayay u gurmanaysaa
maya dadkan waxa ay la shaqeeyaan inta badan eh, hay-adaha eh, maxalliga ah ama eh, international njooga ama local njooga magaalada jooga inta eh, haddii berbera yimaado si wada jir ayaa looga hadlaa maxalliga taski forcega ay sameeyeen oo ah mataqaana maxaa tirada wareyska yimaado in laga tashto Eh, dabcan maamulkana goobjoog ka noqonaya uu ka- uu ka noqonaya Eh, haddii wareys yimaado hay-adaha mataqaana inta badan maamulka isaga ayaa mataqaana jargareeyo ama mid isku wici karo Mm.
eh, si culayska jira mataqaana loo wajaho marka Waay.
dabcan annaga banaanka banaanka kama nihin banaanka kama nihin hay-adaha eh, haddii ay burbulaan jiro meesha ay wax jiraan inaan inaan ka war hayno muhiim waaye qaybaas annaga hay-adaha shaqeynayo aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga doctor suleymaan adaa mudan soo dhawo walaal
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay doctor saleymaan cabdi cali oo ka howlgala cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo